shirkan jaraa'ida oo boosaaso ku qabtay maxamuud caydi dirir wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland ayuu kaga hadlay howlgallada puntland ay ka wado deegaano ka tirsan gobolka bari oo dagaalu ku dhex marayo ciidamada puntland iyo weliba kooxda daacish wasiirka ayaa sidoo kale dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ee ahaa boogaadin uu jeediyey ciidamada dagaalka kula jira daacish ee buuraha gobolka bari waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya laga rabay in puntland ay ku taageerto saanad militari mid caafimaad iyo weliba dhaqaale waa sida uu wasiirka warfaafinta puntland uu sheegay waxay ahayd inuu yidhaahdo waxaanu diyaarad soo saarnay qalab militari rasaas gaadiid culus qalab caafimaad waxaanu ku taageeraynaa mid dhaqaale iyo weliba inuu fasaxo maaragtay mashaariicda maadaama dagaal dalku ku jiro agab militariya mid caafimaad iyo wixii kale oo maaragtay loo baahan yahayna diyaar baanu lana waa kuwaas laakiin taageerada shacabku markay isu soo baxaano beesha caalamkana taageerada uga mahad celinaynaa hase ahaatee muxuu ahaaye hadalka ah ciidamadaanu taageeraynaa ciidamada dadka iyo dalka reer puntland baa iskale ciidamada dowladda puntland ee geesiyaasha ah ee casharka u dhigay argagixisadii caalamiga ahayd taariikhda argagixisada lama hayo meel laba iyo toban isku qarxisay lama hayo taarikhda laguma hayo meelay intaa in leeg ka dhacdo weli isku qarxisay taariikhda lama hayo taageerada dastuuriga oo dadka reer puntland ee soomaaliyeed ay ku leeyihiinna ra-iisul wasaaraha waa looga fadhiyaa dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland maxamuud cidiid ayaa sheegay in weli buuraha gobolka bari uu ka socdo howlgalka ciribtirka kooxda daacish ee dagaalka kula jira maamulka puntland waxaana uu sheegay in dhowaan ay soo gabagabin doonaan weeraradaasi oo maaragtay tan iyo maalintii ay ka soo dhaqaaqeen meesha la yidhaahdo kalabaydh oo ay dhar jaale u gudbeen oo weli ay hore u socdaan oo maanta ugu dambeysay siddeed saldhig oo hor leh ay ka qabteen argagixisada saddex isku meela iyo laba meela oo ilcameera muxuu ahaaye aaggeeda ay u dhowdahay ilaa iyo berri inay maaragtay ka farxashaan oo shaqo dambe aanay ugu laabnayn ay gacanta iyo cagtaba mariyeen ay jiho kale u jihaysan doonaan oo nimankiioo baxsada ay daba joogaan oo maanta saddex saldhig siddeed saldhig maanta ka baxsaday ummadda soomaaliyeed waa ka guddoomaynaa hambalyada meel walba ay ka soo dirayaan saaxiibada caalamka oo naga caawinayey inay muxuu ahaay ciidamadu helaan kuwa dhaawacyada noqday cusaalla dibadda inay helaan iyagana waa uga mahad celinaynaa waa wadaynaa halganka ilaa iyo buuraheenna aan ka sifayno meel lagu dhuuman karo cadow ku dhuuman karo ilaa aan ka sifayno oo qofka reer puntland ama qofka soomaaliyeed oo puntland yimaada maaragtay buuraha buurta uu rabo uu fuuli karo buurtuu rabo uu dalxiisi tegi karo maaragtay insha allah hadii alka dhigo maaragtay beesha caalamkuna ay ka gam'i doonto inaan buuraha puntland cadow ku jirin gobolka geeska africana uu cadowgaa ka gam'i doono oo uu noqon doono meel maaragtay nabada oo laysku halleeyo buuraleydaasi yuusuf maxamuud v o e boosaaso